Guddiga Gurmadka Fatahaadaha ee Madasha Qaran ayaa maanta booqday mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Baydhabo oo arrin mucjiso ah saameyn aad u xoogganna ku yeelatay qoyskii deganaa ay ka dhacday gurigani arrintan mucjisada ah saamaysay ayaa waxa ay tahay inay ka soo burqanayaan barxadda guriga ilo biyo ka soo baxaya biyahaasi oo saameeyey dhammaan guriga markii uu buux dhaafiyey biyaha dhammaan guriga ayaa qoyska gurigani degan waxa ay isku dayeen inay xal u raadiyaan islamarkaana waxa ay keeneen matooro si dibadda looga saaro biyaha balse weli biyaha waasidoodii ayaa maalinkii siddeedaad ah ay ka soconayaan ilahaasi biyaha ka soo baxaya kaamilo sheekh yuusuf waa milkiilaha guriga waa ayna deggan tahay waxa aan wax ka weydiiyey saameynta uu ku yeeshay ilahan biyaha ka soo burqanaya ee ka dilaacay gurigeeda si aan an roogi biyo gurigii dhatiisa ilayaal fara badan ku bogan yo ku dilaaceen iloogas oo aniin awoodan waaye wali tabar ena lamadun berre la dhumiyey guriga la bubu'iyey derbijay la bubu'iyey wal bii dhammaada un hayn habur gadawlanki muslunga mutana maxamed ee arag esheedadaw yabay dhow dhati ay haysad ini may faday dowladda wal iinku qobota dowladda mayla eraayhoob iyo lankooba dowla mas-uula kuweel inti lanki dhibaatoysan ku warqaba oo walna un qobada yala fade sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ka mid ah xildhibaanada dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya kana mid ah guddiga gurmadka fatahaadaha madasha xisbiyada qaran ayaa maanta booqday waxa uuna ka dalbaday dhammaan qof walba oo wax u qaban karta reerkani in aya wax u qabtaan dhibaatadan haysatana ay ka dulqaadaan yagiika may baa ogaanay baydhow nafta inay dhibaatooyin culus ku jiraan marka miilo oo onka yaab badan oo onka dhibaato badan oo baydhow gudaaji ahni mas-uuliintii mayna eraniila araga yagiika markiina kooynaname wal on la yaabnaya ka aragni meel oo guri caadi ahayti oo biyoogii roobkii madii roobkii lix maalamood laku rooga gurigii dhexdiis biyaha ku burqudaayan oo yacni biyoogii sedama toorara saari jidlinta riigi madna nis dhammaan dadkii guriga lahaay yani bannaanka ku suran yihin eedaan liyaabni guriga weli maylanin sheegay odayga lahaay arama caafimaadni dibadda linka qaaday kamoqonyi yalanin sheegi guryada qiib kumade hata walibaan kiina qiibta koonfareed toosan isan argo haytan walibaan dhowta qiibtaas haddii sida ka socdaan biyo ani duma doonta yaan dhowta runtii dad eedan tabaalaysan dhibaato caadin hayna ka dhiidi ameela kala kulugni sida matoor la saariya biyoogas dhama waayen dhulka dhatiisa ha ku bahaan biyoogi meela gadaalka eh ya biyoogi ha ku foofayaan dhulka dhexdiisa ilaahay mani helaaga nicmad ilaahayna siigo eeda dadka idan roogiyaan murugsanyiin runtii waliba rajeyane wanan ku codsadaane ani arrintaas runtii galan ukujeysada may kale dhibaatee ku muuqatee qoyska degan gurigan ayaa kuu sheegayaa inay yihiin dhibanayaal lagana warqabin waxa ayna codsadeen in si deg deg ah loogu soo gurmado axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq raadiyo kulmiye baydhabo